dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in dad soomaali ah oo dhan laba boqol iyo soddon qof oo ka kala socday ama la kala socday aan idhaahdee saddex duulimaad ay soomaaliya dib ugu soo laabteen xariifiidkii duulimaadyada ayaa ka kala degay magaalooyinka muqdisho iyo weliba garoowe warbixintan waxay noo soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
wasiirka arrimaha dibadda abshir cumar jaamac haruuse oo dadkan soo dhoweeyey ayaa u mahad celiyey cid walba oo ka qayb qaadatay soo celinta muwaadiniintan waxaan garoonka caalamiga ah ee aadan cadde ku soo dhoweynay muwaadiniin soomaaliyeed oo ay noo keentay diyaaradda dhabarkayga taagan ee daalo airlines oo ay ka soo qaaday magaalada jubba ee waddanka koonfurta suudaan ama sawd suudaan dadkaasi waxay qayb ka yihiin dadka maantay dowladda federaalka soomaaliyeed ay ka soo celisay magaalooyinka addis ababa iyo jubba ee labada waddan ee etoobiya iyo sawd suudaan dadkaasoo maanta ay keeneen saddex diyaaradood oo ka kala degay magaalada garoowe iyo labo ka degay muqdisho waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay muwaadiniinta soomaaliyeed inay iyaga oo nabad qaba dalkooda hooyo ku soo laabtaan dadkaasoo ah dhammaan mas-uuliyiinta qaybaha kala duwan ee dowladda federaalka shirkadda daalo airlines oo diyaaraddan hadda ugu dambaysay oo habeennimada soo degtay isla maahantaana maanta inteedii badnayd ilaa iyo gelinkii hore barqanimadii diyaar ku ahayd oo heegan ku ahayd oo ku sugaysay inta muwaadiniinta laga keenayey xuduudda sawd suudaan iyo suudaan u dhaxaysa run ahaantiina wakhtigaa dheer ay ku lumisay meeshaa ku lumisay masaalix kale oo ay ahayd inay u duusho aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ammaantaasna waxaa le dhammaan shirkadaheenna caam ahaan iyo dhammaan muwaadiniinteenna wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dowladdu ay sii wadi doonto soo daadguraynta muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan dalka suudaan waxaan rabaa inaan u sheego muwaadiniinta soomaaliyeed in hawshaan soo sabata bixinta iyo keenidda muwaadiniinteenna sawd suudaan ay socoto insha allaahuna sii socon doonto inta muwaadiniinteenna ugu dambaysa ee doonaysa waddankooda inay ku soo laabtaan ay yimaadaan waxaan mar labaad u mahad celinayaa cid allaale doorkay doonto hal ahaato ee ka qayb qaadatay hawshaan iyada ah inta aanan jarin waxaan u mahadnaqayaa dhammaan shaqaalaha iyo madaxda garoonka aadan cadde garoonka oo horay saacaddiisu ay u xurmi lahayd oo horay loo xiri lahaa laakiin caawa u shidan oo u shaqaynaya diyaaraddan walaalaheenna muwaadiniinta wadda sidii loo soo dhowayn lahaa waxaa shaqaynaya qayb kasta oo ka mida qaybaha ayrboorka waxayna u furan tahay dadkeenna sidii loo soo dhowayn lahaa iyaguna aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin xubnaha garoonka magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey muwaadiniinta dalka dib loogu soo celiyey ayaa waxaa ka mida ergeyga gaarka ee arrimaha carruurta iyo xuquuqda soo galootiga u qaabilsan xafiiska madaxweynaha maryan yaasiin waxaanay ganacsatada ugu baaqday inay ka qayb qaataan sidii loo samata bixin lahaa muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku sugan dalka suudaan aada aadaan ganacsatada iyo daalo iyo intii ka soo shaqeeya uga mahad celinaa ganacsatada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo arrintan ku soo biiri kara sida dadkeennii aan u soo daadgurno oo waddankoodii si nabad ah ay ugu soo noqdaan waxaan leeyahay walaalayaal waa la idiin baahan yahay soomaali waa isku filan tahay diyaaradaha waxaa naga bixin jirtay hay-adda i o m heer maanta waxaan gaarnay nambarkii ilaa iyo saddex beri aan ku soo noqaynay in hal maalin lagu soo noqo waxaan kaloo u mahad celinaha hay-adda i o m oo dadkan ilaa iyo magaalada jubba keentay dadaalka waa sii soconaa insha allah mu'adin kasta soomaali waa loo baahan yahay aad iyo aada u mahadsantihiin waxaan kaloo u mahad celinaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyado ayadana halkan ka shaqaynayso maanta smooth transition iyo dadkana u fududaynayso sidii maxaa la boordarka ay usii gudbi lahaayeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho